wanaagsan tahay magacaygu waa maxamed xasan meesha runtii aaday cariiro u ahayd aniga magaalada u socday markaan imid meesha oo wadadii xiran niman bajaajlayaal ah wiilal bajaajlayaal oo aada u caraysan oo bulad iyo qaarkood daangada ay wataana meesha taataagnaa markaan wareystay waxay dhahayeen analoo soo bixiyo annagaa dilayno annagaa jarjarayno ay dhahayeen markii aan hore usii dhaqaaqo nin askari ah meesha taagnaa a weydiin wuxuu yidhi xarunta c i d-da wuxuu yidhi naaga meeshaan ku xiran markaa wiil bay wax ku samaysa cirbad ku mudiya wuu yidhi ninka askariga maanta waa gartay marka waxaad ii sawirtaa muuqaalka goobtu sida ay ahayd
warna ilaa hadda aan kula hadlaayo daal caraysan oo aada u tiro badana ilaa lambar afar ilaa orordaayo ma garan karo marka niyo gabadhii ma arkin oo indhaha ma saarin wiilkana sidoo kale indhaha ma saarin laakiin askariga gabada meeshaa ku xiran ninka oo aada u caraysna darteed runti meesha aaday isugu dhexyaqsanaansantay xataa gawaaridii iyo wixii dhan way istaageen xariiraa ka jira meeshaas waa gartay marka gabadha waxaad ii sheegtay in c i d da lagu xiray wiilkii cirbadda la duro isagoo halkuu ku dambeeyay haddii aada xoora haysato
wiilka waa la qaadaa lagu yiri waa la qaaday waa la wadaa la yiri ma aqaan hadday isbitaal u wadeen iyo haddii gurigiisa loo wadayba marka aniga inta ugu badan ninka askariya ii sheega oo yiri gabaraa meeshaan ku xiran ma garan karo waxaa waxay la tahay dadka meesha ka mas-uulka haddii wax boor muxuu ku saari doonaa waa gartay marka dadka mootobajaajlayaasha ah ee meesha joogay iyaga dareen noocee ayaa ku jiray
dad aada u careysanay ahaayeen dad aada u careysanay ahaayeen xataa qaar waxaa arkaayo bajaajta kusoo figsatay bay fadka lagu jiray warqaday ku qoran tahay aan arkaayo aada u careysnaayeen annagaa dilayno annagaa jarjarayno ay dhahayo gartay marka dhacdada markay dhacday oo c i d da ay iskugu tageen dhalinyarada bajaajle bajaajka ku shaqaysata isu socodkii dadka iyo gaadiidka halkaas sidee u noqday hadda aan kula hadlaayo xilligaas waxaa kasoo wareegtay saacadii dadku dhawaad mudada aada u cariyo